faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxameddee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkani reediyo cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa uu dooroon khilaaf u dhexeeya madaxweynaha koonfur galbeed iyo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi oo ka taagan magaalada baydhabo ee gobolka baaya koonfur galbeed maamulka puntland oo awaamir ka soo saaray waddada xiriirsa magaalooyinka boosaaso iyo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo xukunno kala duwan ku riday dad isku jir rag iyo dumara loo haysta ka mid ahaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo soo buux dhaafiya deegaana hoos yimaada magaalada gurcel ee gobolkani galguduud dowladda federaalka soomaaliya ku guuldaraystay dhisidda galmudug loo dhan yahay intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada wadoo koran warka duure reediyo cadaado guru diyagurowa warkaas soontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur talada taariikhda ku aasiisan tahay shanta bisha koob iyo tobnaad ee nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada guduur koran warkaa duur ee reediyo cadaado imigii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan khilaaf u dhexeeya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan iyo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi cabdiqaadir shariif shuuquna maya ayaa ka taagan magaalada baydhabo ee gobolka baaya koonfur galbeed waxaa warkan faahfaahinaysa markaasna noo soo diray cabdiqadar cabdiraxiin aadan khilaafkan hadda ma aha mid dibadda u soo baxay oo warbaahintu ay heshay xogta ku duugan balse xuuraan si dheer oo aan sameynay waxaan ogaanay in hadda uu jiro ismarin waa u dhexeeya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftagareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif sheekhuna maye labadan mas-uul ayaa waxay isku hayaan arrimo dhowra watan kowaada in la kala diro baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya kuwo cusubna lasoo magacaabo iyo in lafta garan uu joojiyo xiriirka tooska ah uu hadda la leeyahay villa soomaaliya maadaama hadda shakhsigan koonfur galbeed hogaanka u haya uu yahay shakhsi daacad u ah farmaajo iyo kheyre warar saacadihii u dambeeya soo baxay ayaa waxay sheegayeen in xildhibaanada koonfur galbeed ay ku kala qaybsameen khilaafka hadda u dhexeeya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftagareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed shariif sheekh una maye lafta gareen oo hadda ku sugan caasimada rasmiga ah ee koonfur galbeed ee baraawe ayaa wararan helena waxay sheegayaan in uu kala hadlayo odayaasha dhaqanka reer baraawe sidii ay meesha uga saari lahaayeen shariif sheekuna may oo dhowr jaro hore ka hor yimid go-aano ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen ku dhowaa soddon iyo shan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo aan la hadlay ayaa dhammaantood waxay xaqiijiyeen in hadda uu jiro khilaaf hoose u dhexeeya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi shariif sheekuna maye lama oga khilaafkan halka uu ku dambayn doono iyo in odayaasha dhaqanka reer koonfur galbeed oo nabadaynta looga bartay inay soo kala dhexgeli doonaan labadaasi mas-uul xaalkana la dejin doono maxsane saaxiib maamulka puntland ayaa awaamir ka soo saaray waddada xireysa magaalooyinka boosaaso iyo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug xuseen cali maxamuud taliyaha buluuska qeybta gobolka bari ee puntland ayaa ka warbaxshay shil gaari oo socday lasoo dhaafay ka dhacay waddada xiriirsa magaalada boosaaso ee gobolka bari iyo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug taliyaha ayaa sheegay in shilkaas uu ka dhacay meel bohol ah oo sabay dhimasho hal qof iyo dhaawac intaasi kale taliyaha ayaa sheegay in gaarigaas uu ka dhacay meel bohol ah sababina dhimasho hal qof iyo dhaawac afar kale sidoo kale xuseen cali ayaa wuxuu uga digay dadka shacabka ah inay u safraan waddadaasi oo uu ku jiro babur xoogan ilaa amar dambe shilka gaari ee ka dhacay halkaas ayaa loo sababeynaya baburka waddadaas oo muddo aan helin dayactir kadib markii dhowaan ay jireen roob xoogan oo ka dahay inta udhexaysa magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland iyo sidoo kale magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waddada dheer oo isku xirta gaalkacyo iyo boosaaso waxaa ka dhacay shil gaari waddaduna way go'an tahay waxaan u sheegayaa dadweyne gaari baa ku dhacay hal nin baa qof baa ku dhintay ilaahay u naxariistaan leenahay afar qofna waa dhaawac iyagana waxaan leenahay allah u booyaga dhayo waddaduna waa dunto meelay ka jaban tahay baa jirta guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada iyo annagoo qaybta waxaan isla guddoonsanay inaan baabuurta hakinno oo joojinno inta waaw ka baryayo ama waddada tallaabo laga qaadi doono annaguna kolley go-aamo adag aan ka qaadan doono haddii alaynu aan qaadanay hadeer aanaan saxbadda ka sheegin laakiin markii aanu meelaha insha allahu nala ku arki doono waxaan leenahay dadka shacabka waxaan leeyahay raalli idinkoo ah oo aanu u dhibrinayno inay magaalada ku xasiloonaadaan oo aan la bixin inta shaqada aan qaban doonno haddii alla idmo waxaa la rabaa dadka shacabka ah wixii laamiga ka sheeya oo qardho iyo carmo inay joogaan iyo degmada waaciye wixii annaga boosta joogana inay joogaan baan doonaynaa si aan dadka wax dhiba u gaarin ama gaari dambe ugu dhicin ama ugu saliidin maxkamad ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa xukunno kala duwan ku riday dad isugu jira dumar iyo rag oo loo haysta kamadahashaha dagaalamayaasha al-shabaab axmed cabdiqaadir axmed xuseen farxaan faarax maxamed fiidow cabdiqaadir nuur maxamed jimcaale saafi ciise aweys arwac yaasiin maxamed axmed cabdidoon cabdishukuur cali maxamuud shakra farxaan aadan yuusuf weheliye cabdiqaadir mire axmed faarax iyo xasan sheekh cabdulaahi abuukar ayaa dhammaanteed loo haysta kamadahashaha dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan qeybta u kala baxaan amniyaadka ay u kala jeedaan kuwa dadka gaadmada ku dila ee sida gaarka uga howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho dhammaantii eedsanayaashaas ayaa soo galay gacantii ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya afar tobankii bishii saddexaad ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka sideeddii bishii toddobaad labada kun iyo sagaal tobanka ayaa loo diray xabsiga dhexe kadib markay codsadeen xafiiska xaalaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya in xabsi dhexe lagu sii hayo garsug ahaan xafiiska xaalaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa isku howlay baarista shabakadan u qaabilsan dagaalamayaasha al-shabaab deegaanada cirifka ah ee degmooyinka yaaqshid hiliwaa waxayna maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ay weydiisteen dhageysta dacwadda lixdii bishii tobnaad ee sanadkani xilligaas oo goosayaasha ay go-aamiyeen inuu dhaco fadhiga ugu horreeyay ee maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya guddoonka fadhiga dacwadda ayaa ugu horreynba u jeediyey ee sanayaasha eedda ay soo diyaariyeen xafiiska ceeraanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya waxaana mid kasta fursad loo siiy inuu ka jawaab celiyo jiritaanka eedda ay soo jeediseen maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya xafiiska xeerlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka sheekeeyey dhammaan eedaysanayaasha xeriyada kala duwan ee al-shabaab ku soo qaateen iyo howlgallada ay u hayeen ay ugu badnaa tulista babooyinka handadada shacabka degan bariga magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo dabagalka dhaqaaqyada xarumaha iyo baraha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada caasimada ah ee muqdisho saafi ciise arwaax labada kun iyo sideed tobankii al-shabaab ay ku biirtay waxayna ahayd u kala gudbiyey hobka fudud ee maleeshiyaadka al-shabaab ay ka howlgalaan waxayna sheegtay in ugu yeertay kubilista kooxda haweenadan in daris ay la ahayd oo ninkeeda ku geeriyooda qarax uu farsaminayay duruufo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen in laba nin ay kala tageen ayay ku sheegtay in ugu biirtay kooxda al-shabaab xaafado badan oo cidafyada magaalada ka jira ayay u kala gudbin jirtay bastooladaha bambagacmeedka lagu tuuro qoryaha fudud sida akifodesebanka sumada qoryaha ayaa waxaay sheegtay saafi inay xiriiryaha shabakadan u hayay banaanka magaalada gaar ahaan deegaanka mubarak ee gobolka shabeellaha hoose garsoorayaasha oo dhegeysiga kiiskan wakhti badan geliyay ayaa ku kala xukumay sagaal eeda sane axmed cabdiqaadir axmed xabsi da'an waxaa sidoo kale maxkamada ay ku wada xukuntay min shan iyo toban ilaa shan iyo toban sano cabdiraxmaan nuur maxamed jimcaale saafi ciise arwaax yaasiin maxamed abtidoon cabdishakuur cali maxamuud iyo farxaan aadan yuusuf wehliye halka maxkamadda sideed sano ay ku kala xukuntay faarax maxamuud fidow iyo xasan sheekh cabdulaahi abukar maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa amartay in la sii daayo cabdiqaadir mire axmed haddii aysan jirin dembi kale oo loo haysto sida uu la wadaagay dhinacyada dacwadda gaashaanla sare xasan cali nuur shuutay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha waxa uu sheegay in xukunka maxkamadda raacfaan uu ka furan yahay muddo ku siman soddon cisho xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta soo buux dhaafiyay deegaanada hoos yimaada magaalada gurcel ee gobolkani galgaduud dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ayaa soo gaaray deegaana hoosta magaalada gurcel ee gobolkan galgaduud maalin uun kadib markii ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo ay kala wareegeen gacankuhaynta ciidamada elson ay ka arrim jireen qeybo ka mid a deegaanada galmudug gaar ahaan dhuusamareeb iyo gurceel ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo ka yimid dhinaca magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa xaddii bilaa dagaal kula wareegay magaalada gurcel ee gobolkan galgaduud saacado un yar kadib markii ay iskaga ambabixeen xoogga elson ay ka arrimin jireen deegaankaasi dagaalamayaasha al-shabaab ayaa xal lagu arkayay deegaanka warar dhuumale iyo dhagaxaale oo duleedka ka ah magaalada gurcel ee gobolkan galgaduud tan iyo markii ay deegaankaasi ay baneeyeen xoogga eelasunna ee ka arrimin jiray deegaankaasi macadan dagaal yahanada al-shabaab ay wajahayeen magaalada gurcel iyo in kale khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo sunal jimaac ayaa xaddi gacanteeda ka baxday magaalooyinka gurcel matamaan ciidamada dowladda federaalk somalilan ayaan bilaa dagaal kula wareegay magaalooyinkaasi ahlisunada galmudug ayaa ahayd awoodda muuqato qeyb ka ah gobolada dhexe ka caawinaysay shabaabka hubaysan ee dagaal kula jira ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo xoogga nabad ilaalinta ee midooda afrika amisom ee soomaaliya ka howlgala dagaalamayaasha al-shabaab ayaa laga cabsi qabaa inay ka faa'idaystaan khilaafka xilligan ka dhex jira dowladda federaalk iyo ahlisunal jamaaca ee ku sugan qeybo ka mid a deegaanada galmudug dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku guuldaraystay in galmudug ay ka dhasato maamul loo dhan yahay dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in ku guuldareystay in maamul midaysan ay ka dhasta deegaanada galmudug aqooyaha nuur sheikh oo ka mid aqoonyada soomaaliyeed ku nool magaalada caasimada ee muqdisho oo la hadla raadiyo hadaado ayaa sheegay in qorshihii dowladda federaalk soomaaliya ee maamul sameynta galmudug uu fashal kusoo dhammaaday wuxuu sheegay madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee dhowr jeer ay sheegeen in maamul loo dhan yahay laga samayn doono galmudug balse arrintaasi ay isku badashay awood ciidan oo loo adeegsado maamulka helasun ay ka arrim jireen qeybo ka mid a deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug iyo sidoo kale magaalada gurceel ee gobolkan galgaduud xaqiiqdii waa xaalada dagaal waaye waa dareemeynaa meesha wax ka socda wax u socdaan waa dareemeynaa haddii nimankaan ka baxeen nimankaan wax qabsadeen waa dareemeynaa wax meesha haddiiba aysan heshiiskii inta lasoo fariisan miiskaan lasoo fariisan waxa u dadka waxa u dambeynaya waa xabad iyo dagaal iyo diig iyo shacab inay meeshaas ku baaba'aan marka labadaba baaqaan u direyna waxaan leenahay xabadda iyo shacabkaasi in lagu dul dagaalamaa dan iguma jirto maanta soomaaliya wax laga soo gudbo soddon sano dowladdana waxaan leeyahay mar walba waa inay mas-uuliyaddeeda adkaysaa oo ayagu ay mar walba tanaasulaad xaggeeda ay ka yimaadaan shacabkaasi baaba'san oo masaakiinta in lagu dul dagaalamin inaan la baray maamulkaasi ahlu sunna iyo dowladda federaalka soomaaliya inay labada dhinac mas-uuliyadda ay muujiyaan anigu umalayn maayo awood ciidan iyo waxaas ma rabaan waxay rabaan inay meesha doorashadaasi ay gacanta ku hayaan ayaga shaksi ayaga ay doonayaanna meesha ay keenaan arrinta maamulka galmudugna ay gacanta ku dhigaan sida koonfur galbeed oo kale marka arrimahaasna wax soconaya maaha dadka shacabka deegaanka degan aqoon-yahanada cuqaasha waxgaradka haweenka dhalinyarada in lala tashtoo la yihahdo barnaamijkaanaan wadnaa waxaanan dhiseynaa waxaanan wadnaa dadka in wax laga badaa muhiima laakiin dadka in la xoogo waa duulaha kuuri ha la cafuriyo hadee xal keeni mayso waxaan isleeyahay aniga arrintaasi waa kasoo gudubna maanta waa dareemaysaa wax badanaa fashil maayo marka waxaan u leenahay dowladda dadkaas usoo jiido gaalgacyo iyo cadaado iyo dhuusamareeb iyo cabudwaaq iyo balambal iyo dadkaas u keento ha la wada hadlo cuqaasha ha loo daayo dadka ha la madax baneeyo madax banaani ha loo hadlo marka waxaan leeyahay baarlamaan in la dhisaa in la xisaabtamaa dadkay xisaabtamaan oo baarlamaankii lasu keeno dadkii lasu keeno dowladda la dhistaa ay maamul dhistaan dadkaasi waa in loo madax baneeya annagu ka aqoon yahan ahaan arrintaasaan soo jeednayn hadalka aqooyaha nuur sheekh ayaa amaanaya xili dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegtay dhammaan xarumihii maamulka heersunal jamaaca sida gurceel matamaan iyo gudhuusamareeb waxaana gobolka ka taagan weli khilaaf xoogan oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo elsunal kaas oo ka dhashay guddiga ay soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya elsunal ka soo jeestay guddigaasi warkii duuro aad kala socotaan raadiyaha xadad awnagantaas warka duuro maanta waxaa soo saaray sharmaan ka suuley anigoo xasan ayaa halkan maantan kala socodsiinaya mahadnuur axmed iyo cumar axmed raxmed suxeefo ayaa si waajira warka maanta u farsameeyey cidda warka uu sugo asagoo maqliya qoraal sawirata waxaa dib u heli karaan beej internetan ku leenahay www radio com intaan warkaan warkaxeen dib u kulmi doono saaxiibadana dhegeysanayo duhur wanaagsan